hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo kaashanaya ururka soomaali heels ayaa adeeg caafimaad oo bilaash ah u sameeyey caruur iyo hooyooyin qaxooti ah oo ku nool magaalada muqdisho daahfurka adeegan caafimaad ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka iyo madax ka tirsan ururka soomaali heels guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka maxamed cabdulaahi salaad ayaa ka warbixiyey adeega caafimaad isaga oo u mahadceliyey dhammaan intii ka qayb qaadatay adeega caafimaada waxaan halkan uga mahad celinayaa isbitaalka soomaali swedish iyo hay-adda soomaali health volunteer oo maantay agab caafimaad agab caafimaad dadka rafujiiga oo maantay soo qaxay oo lagu guddoonsiinayey iyagoo kaashanaysa hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliyeed waxaan u shaqaynaynaa waxaa weeye dadka nugul oo maaragtay rafujiiga dalka usoo qaxay marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan wada shaqayntoona maanta keliya aysan ku ekaan aan sii wada shaqayntoona hadduu alla idmo waana mahadsan yihiin isbitaalka soomaali swedish iyo hay-adda soomaali health volunteer magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka ayaa waxaa ku nool qaxooti fara badan kuwaasi oo ka kala yimid dalalka soomaaliya deriska leh ayaana helin adeegyo caafimaada